dhacdo runtii anu aada uga xunnahay baa ka dhacday badhan iyo agagaarkeyga gobolka sanaag ama gobolka badhan waxaa duulimaad soo qaaday ciidamo uu hogaaminayo muxuu ahaa nin taliyaha oo puntland ka socda waxay u galeen jidgooyo badho saabkii gobolka badhan ciidanka iyagu iska difaacay inkastoo ay dee tignika lix baabuur iyagu wateen xaggayga hal tignika iyo gaarhigii muxuu ahaa badho saabka unbay ahaayeen waan ka xunahay dhacdada dal jaarah oo soomaali muxuu ahaa dhinamuxuuahaa dhinaceega waqooyi kuwa xadka nalala maamul goboleed ha ahaadaane dowladda soomaaliya ka mid ah ayaa muxuu ahaa ciidankaas ka tirsanaa waxaan filayaa madaxweynuhu dhaartii dhowaduba ka hadlaayay kole uma malaynaya nin dagaal ku degdegsan ama jecel hase yeeshee waa la ysku hoos jiraa odayaal baa ka soo talinaya puntland uu ka yahay faroole cabdiraxmaan faroole uu ka mid ahaa cabdilaahi yuusuf uu ka mid ahaa cadda muuse iyo raggii kale ka soo talinayay oo nabadda halkaasi muxuu ahaa runtii gaadh nagala hayay oo ilaalinayay waa ka xunahay arrintaa frontka ah soo furantay ciidamada somalilan faraha la gaf maayaan kana joogsan maayaan haddii dalkooga ama xadkooga lagu soo xadgudbo badho saabku wuxuu ku noqonayaa badhan xaruntiisii buu fadhiisanayaa ciidanka somalilanna gardarradaa maanta dhacday u dulqaadan maayaan taasaan u sheegaynaa ha laga ilaaliyo dadkaa walaalahee dariskaa in dhibaato la dhex dhigo taasaanu ku boorinaynaa muxuu ahaa aanu doonaynaa inaan u sheegno hana ku bushaaraystaan ciidanka ee qaranka halkaa jooga in ay muxuu ahaa u difaacdaan dalkooga diyaarha loo yahay taasaan boorinayaa waa wax aanu ka xunnahay waxaanan leeyahay madaxweynaha ha laga dugtoonaado xadka aynu wadaagno in dhibaata ka soo korodho geeska waxa haysta iyo waxa ka taagan waynu ogsoonahay dadkaa dariska ee walaalaha ah ee ood wadaagta ah